إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidanka jubbaland ku gaaray weerar shalay ka dhacay deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo qarax ayaa xalay magaalada baydhabo lagula beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed xarakada shabaab almujaahidiin ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay madaafiic sababtay dhimasho iyo dhaawac oo mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada xalane ee magaalada muqdisho dowladda federaalka ayaa ku faantay duqaymaha ay waxyeeladu ka soo gaarto dadka shacabka ah ee ay shisheeyuhu ka geysanayaan goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay qaybta saddexaad muuqaalada lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sannadka hijiriyada ku dhowaad konton ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday biriq ku dhacday kiniisad ku taalla waddanka ugandha axmed madoobe ayaa bilaabay inuu furfuro xukuumadda ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka kadib markii saacadihii lasoo dhaafay ay iscasileen wasiiro ka tirsanaa dowladda federaalka shan iyo labaatan arday ayaa ka qalin jebisay macadka taajul waqaar faraciisa degmada saakow ee walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidanka jubbaland ka soo gaaray weerar shalay ka dhacay deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo weerarka oo ay fuliyeen rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciidamadii halkaa ku sugnaa waxaa lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland ayaa halkaa ku dhintay halka sidoo kalena ay siddeed kale ku dhaawacmeen waxaa jira hub kala duwan oo ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka bayna waxaa xalay qarax lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed qaraxan ayaa waxaa fuliyey rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lala eegtay ciidamo ku sugnaa xaafadda ah loo yaqaano lugabixis ee magaalada baydhabo askartan qaraxa lagu weeraray ayaana waxaa gaaray khasaare kala duwan walow aan weli la xaqiijin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay madaafiic sababtay dhimasho iyo dhaawac oo ay mujaahidiintu ku garaaceen xerada xalane ee magaalada muqdisho salmaan axmed ayaa ka warramaya war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ciwaan looga dhigay weerar lagu beegsaday saldhigga xalane ciidamada mujaahidiintu waxay weerar madaafiica ku qaadeen saldhigga xalane ee magaalada muqdisho halkaasoo xarun u ah isbahaysiga saliibiga ee duulaanka ku soo qaaday dalka muslimka ee soomaaliya madaafiicda ayaa allah fadligiis haleeshay bartilmaameedyo muhiim ah oo ku yaala gudaha saldhigga xalane waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur inta aan xaqiijinay waxaa cadowga halkaas uga dhintay saraakiil saliibiyiin ah oo isugu jira caddaan iyo madow kuwaasoo xilal sare ka hayay hay-ado iyo ururada kufaarta ee isku soo bahaystay gumaysiga dadka soomaaliyeed iyo la dagaalanka shareecada allah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii socda bayaanka waxaa lagu yidhi taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu u mahadcelinaya allah subxaanahu wa tacaala oo owliyadiisa waafajiyey howlgalkan barakaysan kadibna waxay bogaadinayaan geesiyadii fuliyey howlgalkan jihaadiga ee lagu beegsaday xarunta laga soo maleego hagardaamooyinka iyo shirqoolada ka dhankaa ku dhaqanka shareecada islaamka mujaahidiintu waxay mar kale xusuusinayaan cadowga saliibiga ah inaysan jirin meel ay kaga badbaadi karaan ciidanka towxiidka si walbo ay dhagaxaan iyo dhufayse isugu wareejiyaan ama isaga soo hormariyaan dabadhelifyo murtadiin ah oo ay xabad mujaahidiinta iska xijiyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabdhilfidooda murtadiinta ah ilaa geyiga soomaaliyeed ay ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين sida lagu helay xogo horedhaca weerarkan duqaynta ah ee lagu beegsaday xerada xalane waxaa lagu dilay saddex ka mid a shaqaalaha xafiiska qaramada midoobay ee muqdisho iyo sidoo kale laba askari oo ka tirsan ciidanka yuganda ee qaybta ka ah duulaanka shisheeyaha ay ku soo qaadeen dalka muslimka ee soomaaliyeed halka lagu dhaawacay laba askari oo iyagana ka soo jeeda dalka yuganda horey ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weeraro kala duwan ula beegsadeen saldhigga xalane oo ah taliska ugu weyn ay shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya waxaana weeraradaasi isugu jireen kuwo toos ah oo camaliyaad istishaadiye naqmaasiye isugu jira iyo sidoo kale weeraro duqaymo ah kuwaasoo gallaaftay nolosha saraakiil iyo askar ka tirsan duulaanka shisheeyaha ee lagu soo qaaday soomaaliya dowladda federaalka ayaa ku faantay duqaymaha ay waxyeeladu ka soo gaarto dadka shacabka ah ee ay shisheeyuhu ka geysanayaan goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali
cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo ah wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ayaa si lagu macneeyey inay tahay jeesjees iyo ku-digasho uga hadlay duqaymo ay dhowaan diyaaradaha shisheeye ka geysteen deegaanka cali hele ee hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud isagoo ag taagan gaadiid ay shisheeyaha siiyeen iyo hub u badan qoryaha fudud ayaa waxa uu sheegay duqaynta lagu dhibaateeyey dadka deegaanka laguna dumiyey masjidkii ay ku cibaadaysanayeen iyo ceelkii ay biyaha ka cabayeen wuxuu waxaan munaasab ahayn ku tilmaamay in dadku ka cawdaan dhibaatooyinka loo geysanayo isagoo u muuqday nin ka caraysan sida ay odayaasha deegaanka u soo bandhigeen xaqiiqada waxaa meesha ka dhacay oo ah in dadkooda oo rayid ah la duqeeyey masjidkii iyo ceelkiina la burburiyey wasiirka wuxuu si ulakaxa u sheegay in dadka rayidka ah ee la beegsaday iyo ehelkooda ay yihiin dad uu ku tilmaamay inay ka mid yihiin al-shabaab sida uu hadalka u dhigay mana soo bandhigin wax cadaymo ah oo arrintaas uga markhaati kacaya waxaad og tihiin dagaal in lagu jiro haddana dad shacab oo meelaha taaganoo shabaab meel lagula dagaalamay inay haddana ay maaragtaa xoolaheenaa joogay inay leeyihiinaa la maqlaa shabaabkiibaa dadkii soo dhex maraayo inta dharka ka soo siibo wuxuu leeyahay waa waa la maarata waa lana garaafeeyey
soddonkii bishaan hadda dhammaatay ee oktoobar ayay ahayd markii diyaarado shisheeye ay duqeeyeen deegaanka caliheele oo hoostaga degmada ceeldheer waxaana duqaymaha rayidka looga jawaabaya khasaare culus oo muddo laba goor ah la gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka sida ku caddayd laba muuqaal oo ay baahisay al-kataa'ib odayaasha dhaqanka ayaana soo bandhigay dhibaatada ay kala kulmeen shisheeyaha ay dowladda federaalka waddo waxaan rabnaa inaan sheegnana waxaa waaye beled la yidhaahdo muxuu ahay cali heele dadku u yaqaano magaciisa guudna uu yahay tehle ayaan deggannahay intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan gudagalo cabasho dowladda aan ka cabahayno dhibaatada lagu haayo cali heele oo cerka looga soo ridaayo hadda in dhowr kale ay dhacday waxaana aniga dhibaato ku dhacday beledka aan deggannahay dad dhaawacuhu waa jiryaa hanti oo qaramoo la burburiya waa jirtaa hanti oo muxuu ahay dhinac walba la haleeyana waa jirtaa dad dhaawacu wuxuu yaallaa beledka lugaha gobolaa laga gooyey gobolna gacanahayy ka jajabeen gobolna lugahay ka jabeenno intaasay iskugu jiraan qaar ka mid a dadka ku dhaqan deegaanka cali heele oo aan xiriir deg deg ah la sameynay ayaa sheegay in hadalka wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka uu ka markhaati kacayo dulmi iyo cadaabad gaar ah oo iyaga loo qabo waxayna sheegeen inay ka tashan doonaan warkaasi wuxuu hadalkan imaanayaa xilli ay dadka deegaanka dowladda federaalka ka sugayeen inay magdhow ka siiso dadka dhibaatadu gaartay ayna bixiso lacag dib loogu dhisayo masjidkii deegaanka ee salaada lagu oogayay iyo ceelkii biyaha ee ay ku tiirsanaayeen dadka iyo xoolahooda alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay qaybta saddexaad muuqaalada lagu soo bandhigayo mashruucasi ka qaybinta xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
filimkan ay soo saartay kataayib al akhbaarihi ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sakada xoolaha loogu qaybiyey degmada tiyogle ee wilaayad islaamiyaha bakool muuqaalkan oo soconaya afar daqiiqo iyo sikimo ayaa waxaa ka soo muuqanaya xoole aad u fara badan islamarkaana ay ag joogaan denjiyo kala duwan kuwaas oo isugu jira fuqarada iyo masaakiinta degan degmada tiyoglow waxaana ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadkii xoolaha la siiyey kuwaasi oo isugu jira geel iyo ari ugu horeen waxaa muuqaalka loogu arkaya dadkii nasiibka u yeeshay in ay helaan geela waxayna ka hadleen qaybtay nasiibku heleen iyagoona u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay sakada ilaahay ka mahadsan meel onay tagay degmada tiyaglow oo maalintuu oo arbaa'ete sakada ka qiibayaawyaa ilaahayna ma kanay markaa naf oo gaal e afar jar e yaa ilaahay nasiib iinka weeli welayadaha ii qorti ana oo an ogayna meelasoy inseewo nafkaa lakii qoray nafoo gaal e meelaha kuudayaa lay arri nafkiina wala ii wareejiy naf aafimaad qaba xayi e afar jar e kaamil e yalla isii ilaahya kama hadsan welayada kama hadsan bismillahi raxmaanraxiim gee kama roogne degmada sajeeglow oo la qiibiyaay wilayada islaamka qiibiyaasi hoola erin iyo gaal iska jaro yallanayn qiibiyaay khayr allahase anna gaala la isii neef gaala waa la isii alxamdulilahi rabbi alcaalamiin mahad ha gaarta ulmaado khayr iyo barwaaqo in rajayaan insha allahu markana qaar ka mid ah dadkii nasiib ku yeeshay in ay helaan ariga ayaa iyagana sida mid ah ugu mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay xoolaha sakada ilaahay ka mahadsan urtaana geeg walaa ugu kormee zakadii antilika biyohay langulban na wayba la siiyay afarnay xirin ana naftatayda wal isii diintana wayba yani maarne laantiyo dhiig shoola ka gaadadahay ilaahay ini guulsii gaaladana ilaahay jibi dhagartiyoona ilaahay ku badbaadiyo muslimiinta
muuqaaladan ayaa ah kuwa taxane ah waxaana horay loo baahiyey laba muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca saka qaybinta kuwaasi oo laga sameeyey deegaanka weelmaaro iyo degmada xagar oo ka wada tirsan wilaayada islaamiha jubbada hoose ku dhowaad konton ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday biriq ku dhacday kiniisad ku taalla dalka uganda faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya cabdulla mukhtaar wararka ka imaanaya dalka uganda ee dhaca qaaradda afrika ayaa ku waramaya in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay biriq ku dhacday kiniisad ku taalla dalkaas booliska xukuumadda kambala ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan afar iyo toban ruux ay ku dhinteen soddon iyo afar kalena ay ku dhaawacmeen biriqda ku dhacday kiniisadda oo ku taalla waqooyiga dalkaas dad aad u badan ayaa ku sugnaa kiniisadda oo si gaar ah ugu taalla degmada lamu ee dalka uganda waxaana xilligaas da-ayay roob xoogan afhayeen u hadlay booliska uganda ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo ogeyn waddamada ay kasoo kala jeedaan dadka ku dhintay biriqda ku dhacday kiniisadda waxa uu intaa ku daray in aan la soo warin warar sheegaya in uu dab ka kacay kiniisadda kadib markii ay biriqdu ku dhacday dadka dhaawacyadu soo gaareen oo isugu jira kuwa ay xaaladooda culus tahay iyo qaar meel dhexaad ah ayaa waxaa la dhigay isbital ku yaala degmada lamu halkaas oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad dalka uganda ayaa waxaa marar badan laga soo tabiyey dhacdooyin noocan ah waxaana sanadkii lasoo dhaafay biriq ku dhacday degmada haruwa ku dhintay kow iyo toban caruur ah halka ay ku dhaawacmeen toddobaatan iyo toddoba ruux oo kale axmed madoobe hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa bilaabay inuu furfuro xukuumadda ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka kadib markii saacadihii lasoo dhaafay ay iscasileen wasiiro ka tirsanaa dowladda federaalka cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya iyadoo ay sii xoogaysanaysay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka ee uu fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa waxaa iminka iscasilay wasiiru dowlihii wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo cabdirashiid jire qalinle isagoona codsiga isku casilay u diray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre war qoraalla uu soo saaray ayuu ku sheegay wasiirkan in iscasilaadiisa ay sabab u tahay khilaaf soo kala dhexgalay dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ay uu hogaamiyey axmed madoobe isagoona carabka ku dhuftay in dowladda federaalka ee takoor ku haysa maamulkaasi xukuumadda uu hogaamiyey xamse cabdi barre ayuu ku eedeeyey inay tahay xukuumad ka shaqaynaysa dana gaar ah isagoona tilmaamay inaysan waxba dhaamin xukuumaddii hore ee farmaajo sidaas daraaddeedna uu go'aansaday inuu iskaga taga shaqadii uu hayay dowladda federaalka waxaana sidoo kale iscasilay mas-uul kale oo xil sare ka hayay dowladda federaalka axmed cismaan daaqar oo ah wasiir ku-xigeenka waxbarashada ee dowladda federaalka ayaasna waxa uu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu hayay dowladda federaalka waana shakhsigii labaad iska casilay xilkii uu hayay xukuumadda xamse cabdi barre muddo saacada gudaheeda dhowaan ayay ahayd markii agaasimaha warfaafinta madaxtooyada villa soomaaliya cabduqaadir dige uu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu hayay isagoon u sababeeyey inuu gudan waayo shaqadiisa dowladda federaalk ayaa waxay iminkala daalaadhacaysaa khilaaf xooggan oo dhanka maamul goboleedyada iyo weliba khilaaf ka dhex jira mas-uuliyiinteeda
shan iyo labaatan arday ayaa ka qalin jebisay macadka taajul waqaar faraciisa degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
حمدنا الله في فرح منانا المبهج حلا وفضل الله غطانا وصار لروضنا ظلا بشائر بالهنا ختمت حياة سعيها اكتملا رفيقة دربي وأختي تحثني نرقب الظلة بشائر بالهنا subaxnimadii maalintii khamiistaynu soo dhaafnay taariikhda hijiradana ku beegnay siddeed iyo labaatanka bishii dhammaatay ee rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku aadaneyd koob iyo soddonka bisha oktoobar sannada laba kun afar iyo labaatanka waxaa u qalab qaatay munaasabad ballaaran oo si heersaraha loo soo agaasimay oo ka dhacaysay degmada sa'kow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taasoo ku saabsanayd xaflad lagu maamuusayay arday gabdho ah oo bartay qur-aanka kariimka iyo xifdigiisa sidoo kalena korka xifdiyay qaar ka mid ah mutuunta tajwiidka oo ah kuwa barashadooda muhiim tahay ardaydan ayaa wax ka barta macadka taajul waqaar lita'hiiri alxufaad oo faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka ay gacanta ku hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab
تاج من النور المطهر فوق هامتهم يلوح
xafladan ayaa ka dhacday howl si weyn loo qurxiyey siday ii sheegeen qaar ka mid a dadkii qabanqaabinayay munaasabadan quruxda badan waxay qaadatay diyaarinteeda maalmo xiriir ah waana mid caddaynaysa in juhdi ama dadaal ballaarana geliyay xafladan oo aan looga hakran iyadoona xafladda la keenay raashiin nooc weliba leh oo isugu jira kuwa dalkeena soomaaliya ka soo baxa iyo kuwa inooga yimaada dalka dibaddiisa markaad gudaha u soo gasho howlka waxaa indhahaga soo qabanaya ardayda munaasabadda loo qabtay kuwaasoo sitay dhammaantooda darees isku mid ah oo waafaqsan shareecada islaamka mana jirto wax buuq ah amase waxaan ah oo ka dhacaya howlka xafladda sida in badan aan ku aragno ama aan ku maqalno meelaha ay dalka ka joogaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada dalka ka dhisan intaan ka soo qaybgalay muddooyinkii tegay maarkiin munaasabad ceenkan ah munaasabadan ayaa waxaa ka soo qaybgalay culimaa uddiin odayaasha dhaqanka waxgarad mucalimiin waalidiin arday iyo mas-uuliyiin ka socota jamciyadda qur-aanka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo goobjoog ahaa munaasabadda xafladdan waxaa agaasinkeeda iyo iskudubridkeedbu lahaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ardayda munaasabadda loo qabtay waxay tiradooda gaaraysay shan iyo labaatan gabdhood sidoo kale ardayda ayaa laga qaaday imtixaan iyagoona la siiyey ijaasaad ka markhaati kacaya ama muujinaya inay barteen kalaamka allah casa wajalla duruustay qaateen ardayda madashana lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah matnu shaadimiya taysiir axkaamu tajwiid tuxfatul adfaal matnu aljazariya ugu horrayn waxaa xafladda lagu daafuray aayadaha qur-aan kariimka qoolkaa leh waxaana akhrisay ardayd lagu magacaabo caaisha cabdirasaaq oo ah gabadha ugu da'da yar ee gabdhaha ka qalin jibiyey macadka taajul waqaar ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ويفيض البشر لسيدة داعية للحق صغيرة نهلت من نبع الآيات خيرا وعلوما sidoo kale ardayaed lagu magacaabo xafso maxamed oo iyaduna ka mid ah ardayda wax ka barata macadka taajul waqaar ee munaasabadda loo qabtay ayaa goobta xafladda ka jeedisay khudbad qiimo badan oo ka hadlaysa fadliga uu leeyahay in la akhriyo qur-aanka kariimka iyo cidda xambaarsan أنتقل إلى نحو خطبة تتعلق في فضل تلاوة القرآن وحملته فيا إخوة الإسلام ويا حضور حفلنا الكريم اعلموا أن غاية ما يسعى إليه المؤمن أن ينال الكرامة والفضل عند ربه وأن يحظى بالأجر العظيم ليكون من الفائزين وقد أرشدنا المولى سبحانه إلى طرق الخيرات والتنافس بالطاعات ومن أعظمها الإقبال على القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا قال عز من قائل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور intii ay socotay xafladda martidii ka hadashay waxaa ka mid ah sheekh aburuqiyah oo ka socday jimciyadda qur-aanka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan runtii xusud mudan qiyaadat alxaraka oo leyla nahaar u taagan alcinaaya bikitaab illaah waxaan leeyahay allaha ilaaliyo allaha xifdiyo ilaahay subxaanahu watacaala xusnu lkhaatimana allaha siiyo munaasabadan ayaa ku soo idlaatay jawi qurxoon iyadoo sidaan horeyba u soo sheegay cad iyo caano goobta lagu cunay waxaa xusid mudan oo nagu maqaala ah in dhegaystayaashan aan usoo gudbin doono bandhig xiiso badan oo ay sameeyeen ardayda loo qabtay xafladda shahaadooyinkii la siiyey iyo qaar ka mid ah waalidiinta ardaydooda ka takharujtay macadka taajul waqaar oo aan la yeelanay waraysiyo kala duwan iyo sidoo kale codadka martida oo dhammaystiran waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka toddobaadlaha ee waxbarashada ee soo gala maalin weliba oo khamiis ah insha allah فالحمد للمولى أتم بفضله قد تم موسم غيثنا وتألقا ثبت إلهي ثم سدد سعيهم وتقبل اللهم جهدا صادقا وتقبل اللهم جهدا صادقا
warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa